أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهبينما أحد تاريخنا waxay ku beegan tahay tobanka bisha shacbaan sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna faaf reebka wararka كان دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسليما barnaamijkeenna faafreebka wararka qodobada caawa ayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona waxaan rabay insha allahu tacaala ee, walaalihii musiibada ay ku dhacday ee degmada saakow inaan halkan uga jeediyo kelimad ee, tacsi ah insha allahu tacaala degmada saakow suuqeeda aad garanaysaan suuqa weyne magaalada saakow ayaa shalay waxaa ka dhacday galab dhacdo oo ilaahi subxaanahu watacaala qadihiisa iyo qadartiisa ah ee, kaalin shidaal ayaa dab ka kacay dab khasaare kala duwan dhaliyey oo ka kacay goobo ganacsi oo ku yaalla degmada saakow iyo sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga jubbada dhexe oo ka hadlay kuna baaqay in loo gurmado dadka ku hanti beelay halkaas barnaamijkeenna faafreebka wararka ayaedu ku maqli doontaan sidoo kale barnaamijka caawa waxaynu idinkuga haynaa aniyahu maanta suuqa ba- ma- suuqa ganacsiga suuqa bakaana maanta waa xiran yahay Eh, dowladda ayaana xirdo lacagana lagala rabaa sidaas awgeed suuqa nooga xiran yahay maanta inta ugu badan suuqyada ganacsiga ee ugu waaweyn ee soomaaliya oo maanta albaabada la isugu dhuftay kooxda riddada oo ku soo rogtay goobahaasi ganacsiga lacago baad xaddhaaf ah iyo buuq ka dhashay shir jaraa'id oo xubno ka tirsan murtadiinta ay arrinkaas oga hadleen waxaad barnaamijkeenna ku maqli doontaan warbixin aynu isdultaag ku samayn doonno oo aynu arrimahaasi ku faaqidi doonno sidoo kale barnaamijkeenna waxaad ku maqli doontaan dowladda dabadhilifka ah ee turkiga oo wadda gulufkii ugu dambeeyey oo ay xabashida etoobiya ku heli lahayd qayb ka mida badda soomaaliya xasan gurguurte oo la filayo in qaab qoorqabad ah uu ku saxiixo dhiibidda badda soomaaliyeed sidoo kale barnaamijkeenna faafreebka waxaad ku maqli doontaan maamulka ashahadala dirirka puntland oo ku dhawaaqay in uu aqbalay soo jeedintii gaal donald trump ay ahayd in shacabka walaalaheen reer khaza laga soo barakiciyo dhulkooda isla markaana lagu deegaameeyo deegaanno ka tirsan gobollada waqooyi bari ee soomaaliya barnaamijkeenna faafreebka sidoo kale caawa waxaydu ku maqli doontaan raacima ridaaya gaalba raacima ridaaya gaalba raacima arasuulkii ha ku reedkuudi arasuulkii ha ku reedkuudi
wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose oo kulan ay barbar socotay dowro u soo gebagabaysay lix iyo afartan odayaal iyo culummo iyo waxgarad isugu jiray oo ka tirsan beesha mudulood isla markaana ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose iyo kulankaas oo uu goobjoog ahaa kana hadlay sheekh cabdisamed waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose barnaamijkeenna qodobadaas ayaad ku dhegaysan doontaan aniga ayaa idinla socodsiinaya walaalaha faysal mahad iyo shaybana waa ay igala qayb galayaan dhegaystayaasheenna ku kala sugan wilaayaadka dalka waxay naga dhegaysanayaan xarumaheenna kala duwan ee ku kala yaala wilaayaadka dalka halka dhegaystayaasheenna caalamkana ay inagala socdaan mareegaha internetka iyo live streamka ku soo dhowaada dhegaystayaal mar kale iyo mar kale barnaamijka faafreebka wararka waa hagaag dhegaystayaal sida qodobada barnaamijkeennaba caawa aydu ku maqlayseen dab khasaare kala duwan dhaliyey ayaa waxa uu ka kacay goobo ganacsi oo ku yaala degmada saakow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish oo ah waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa ka hadlay dabkaas khasaaraha dhaliyey waxa uuna ku baaqay in loo gurmado dadka halkaas ku hantibeelay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول الله تبارك وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين إلهي يمها إسكال سبحانه وتعالى بعد حمد الله حرب إن شاء الله تعالى ee walaalihii musiibada ay ku dhacday ee degmada saakow inaan halkan uga jeediyo kelimad tacsi ah insha allahu tacaala degmada saakow suuqeeda aad garanaysaan suuqa weyne magaalada saakow ayaa shalay waxaa ka dhacday galab dhacdo oo ilaahay subxaana wa tacaala qadihiisa iyo qadartiisa ah kaalin shidaal ayaa dab ka kacay dabkaasoo marka sababay musiibo rabbaani ah oo isugu jiray naf iyo maal kaalintaa shidaalka dabka ka kacay waxaa ku gubtay dukaamo iyo nafba khasaaro naf iyo maalba waa meesha way ka dhalatay khasaarahaas marka dadka muslimiinta sida caadada u ah dhibaato hadday dhacdo waa inay ilaahi subxaana wa tacaala xagga u noqdaan oo ay sabraan oo ilaahay ka ajir xisaabsadaan ilaahina wuxuu inoo sheegay dadka in lagu imtixaanayo mu'miniinta naf iyo maalba in lagu imtixaanayo haddii ay ku sabraan ilaahi subxaana wa tacaala ciwad khayr badan inuu ilaahi subxaana wa tacaala siinayo fi dunya waalaakhira adduunyada dusheedan ilaahi uu ku siinayo bedel khayr badan aakhirana ajri xasanaad uu ilaahi ka siinayo dadkii dhintana ilaahi subxaana wa tacaala dee allah u naxariisto dembigoodana allah ha dhaafo dadkii ay ka tageenna ilaahi subxaana wa tacaala sabir iyo imaan ha ka siiyo waxaan leenahay dadka walaalaheena muslimiinta ee musiibadaas ay ku dhacday ilaahay idinka ajir siiyo subxaana wa tacaala ilaahayna waxaan idiin weydiinayaa bedel khayr qabo inuu idin siiyo si guudna waxaan ugu baaqayaa dadka muslimiinta caam ahaan khaasatan dadka wilaayada jubbada dhexe degan inay walaalaha muslimiinta u gurmadaan oo gurmad loo sameeyo walaaltinimo oo ay garab istaagaan sida caadada u ahaan jirta dadka muslimiinta markay dhibaato dhacdo inay isu gurmadaan waa dhaqan iyo caado aan lahaan jirnay muuminiintuna waa sida nebigu caleyhi salaatu wasalaam inoo sheegay waa mathalu ljasad alwaaxid walaalaha marka aan u gurmano insha allahu tacaala naf iyo maalba waxaan awoodi karno aan ugu gurmano annaguna kawilaayahaan biidni illaahi tabaaraka wa tacaala kaalinteenna waan ka qaadanaynaa waxaan insha allahu tacaala u dardaarmayaa dadka khaasatan dadka hantida haysta oo ilaahay waxsiiyey inay walaalaha gurma degdega u fidiyaan iyagan waxaan u dardaarmayaa inay musiibada rabbi ku sabraan oo ilaahay kaga ajir xisaabsadaan ganacsigoodii iyo horumarkoodii in aysan niyadjab ku keenin oo meeshooda ay kasii wataan ilaahayna iidankii waxaan ilaahay u weydiinayaa ciwad khayr qabo wanaagsan inuu ilaahay siiyo kelmadda ayaa raba inaan soo jeediyo wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa hagaag dhegaystayaal sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayuu kaasi ahaa haddaba dabkan ka kacay goobaha ganacsiga ee degmada sisaako ku yaala ayaa waxa uu sababay dhimasho iyo dhaawac iyo sidoo kale burbur hantiyadeed oo aad u xoogan waxa uuna dabka ka kacay kaalin shidaalka lagu iibiyo kadibna waxa uu dabku ku fiday dukaanno ganacsi oo ku yaala suuqa weyn ee saako waxaynu leennahay dadka ku dhintayna allah ha u naxariisto kuwa ku dhaawacmayna allah ha u boogadhayo halka kuwa ku khasaare ee ku hanti beelayna allaah uu samir iyo iimaan ka siiyo iyo in hantidooda allaah uu dib ugu soo celiyo waa hagaag dhegaystayaal qaybihii hore ee barnaamijkeenna faafreebka wararka aad dhegaysanaysaan maanta magaalada muqdisho suuqyada ugu waaweyn ee halkaasi ku yaala gabi ahaanba albaabada ayaa u xirnaa kadib markii ganacsatadu ay soo rogeen qorshe ku aadan in ay albaabada isugu dhuftaan goobahooda ganacsiga iyagoo u sababeynaya lacaga xaddhaaf oo baad ah oo ay kooxda riddada ku soo rogtay ganacsatadaas muslimiinta haddaba si aynu arrimahaasi wax badan uga ogaanno ku soo dhowaada warbixin gaar ah oo aynu isdultaag ugu samaynay waxaa inoo eegaya inuuna soo jeedinayaa walaalkeen nuur cali warsame abushayba haye shayba dhaqaalaha dalka soomaaliya ee dhaca qaaradda geeska afrika ayaa dhulka ku sii hoobanaya kadib markii ay waddanka ka dilaaceen kooxo diirato ah kuwaasoo magaca dowladeed ku boobaya hantidii dadka ka wada dhexaysay iyo midda gaarka loo leeyahayba hoobashada dhaqaale ee dalka ayaa lagu qiyaasayaa inay ku dhowdahay bilowgii sagaashimaadkii kolkaasoo ay dhacday dowladdii dhexe islamarkaana soomaaliya ay martigelisay dagaallo sokeeye cidna ma saadaalinayn in iyadoo la joogo sanadka labada kun shan iyo labaatanka uu shaqaaqooyin u xirmayo suuqa bakaaraha oo ka mid ah suuqyada ganacsi ee ugu waaweyn bariga qaaradda afrika suuqan waxaa ka shaqaysta boqolaal kun oo qof waxaana lagu iibiyaa inta badeecooyinka laga soo waarido geeska qaaradda bakaaraha oo ay taalla hantida ummadda soomaaliyeed ayaa sannadadii lasoo dhaafay wajahayay xaalad adag oo amni ah kubnaan ka tirsan maleeshiyaadka kooxda riddada ayaa suuqa lagu soo daadiyey kuwaasoo dhacyo handadaad u geysanaya ganacsatada halkani waa suuqa ganacsi ee ugu weyn soomaaliya maanta kama jirin haba yaraatee wax ganacsi ah sababad la xiriira waxaa haawanaya dhammaan waddooyinka suuqa soo gala waxaana albaabada loo laabay goobaha ganacsiga
xaaladda suuqani aad ay xooga kacsan tahay wuxuu xiran yahay suuqa saaka bandow ah annagana alyooman ku shaqaynaa waxaa waye cawad haddaan dukaanka xirno ilmuhu cawad waa qadaya wallaahi hadda waxaan maqlaynaa hay-ad waxaa suuqa xidhaa nabasugidda saan warar ku maqalnay nin iska socda imaanaya lacagta canshuurta mid wuxuu iska kaalleeyahay waxaa macquula inaa lix toban bishba ay imaato mar weliba cagajugleyn iyo handadaad wax laga qaado inta badan suuqa bakaaraha wuu xirxiran yahay meelaha qaarna way furfuran yihiin ganacsatada gobolka banaadir ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay inaysan xamili karin lacagaha baadda xaddaafka ah ee ay ku soo rogtay kooxda ridada soomaaliya waxay sheegeen inaysan awood u lahayn bixinta lacagtan oo ah mid baad ah oo ay soo rogtay hay-adda sirdoonka shaadal dareerka ah guddiga ganacsatada suuqa bakaaraha wuxuu warbaahinta u sheegay inay xirnaanshaha suuqa ay isla go'aamiyeen dhammaan ganacsatada suuqyada magaalada muqdisho kooxda riddada ayaa ganacsatada ku soo rogtay cashuuro kala duwan oo tirabeel ah tusaale ahaan wasaaradda maaliyadda murtadiinta ayaa lacag gaar ah duldhigtay ganacsatada wasaaradda ganacsiga maamulka gobolka banaadir hay-adda shaadaladirirka sirdoonka iyona lacago baad ah ayay duldhigtay ganacsatada waxaana sii dheer iyo maamulada degmooyinka gobolka banaadir ee murtadiinta oo iyana lacago lagu sheegay cashuur ku soo rogay goobaha ganacsiga arrinkaa oo sababay in suuqyadu ay xirmaan aada maanta ay xamaasadeen u kacsan tahay suuq waxaa waaye jawgiisa nooma saxno mar welibana qutulyoomka iyo waxaa ku shaqaynaa dheeli aniga ubadkeen haddii maantao kale aan u shaqayn waxaa macquula inaa shaxaab iyo barsiniyo everton aga ilaa lacag maanta ku biilno marka waxaa waaye culeys sidaan mar weliba no soo koraayo ma waqti waqti ka dambe isoo taraayo mar welibana lidka nagu ah in nagala yareeyo waxyaabahan mar weliba wadda munaasab haddii lagu keeno waa ku bixinaya laakiin mar weliba nin iska socda imaanaya lacagta canshuurta mid wuxuu iska kaalleeyahay waxaa macquula inaa lix toban bishba ay imaato mar weliba cagajugleyn iyo handadaad wax laga qaado canshuur iyo wax ay meel ay u jeedaan aana aqoon laga qaado mararka qaarkood xir haddii kale saddex bilood keenaa leeleeyahay midda qashinka keenaa leeleeyahay midda maaliyadda keenaa leeleeyahay midda shatiga keenaa leeleeyahay shir jirayd oo ay wasiiro ka tirsan kooxda riddada maanta muqdisho ku qabteen ayaa buuq dhaliyey kadib markii ay wariyaasha wasiirada wax ka weydiiyeen lacagaha baadda ah ee ganacsatada lagu soo rogay iyo arrintan xirnaanshaha suuqa weyn ee bakaaraha balse wasiirka amniga murtadiinta ayay ku adkaatay inuu ka jawaabo waxaana la arkayey wasiir ku-xigeenka warfaafinta kooxda riddada oo handadaya saxafiyiinta soo hadal qaaday arrinta xirnayaanshaha suuqa bakaaraha suu uu sheegaya wasiirka horta wax muxuu ahaa khaarijulmawduuc ah mawduuc ah wax wasiir
iisug iisug wasaaradda maaliyadda wasaaradda maaliyadda idin kala hadli doonta
waxda weyne xaq lagu leeyahy waxaa weeye inay iska bixiyaan canshuurta ay dowladda ku leedahay taas ayada ah cidna looga gaban mayo maxaa yeelay adduunka wuxuu ku dhismaya waxaa weeye canshuur weeye laakiin wax canshuurka saa'id ah oo ka dheeri ah wixii dhaca waa nolosha wadaagahaya wasaaradaha ku shuqulka lawxinhaya golaha wasiirada u fadhiisanhayo insha allahu wax dadweynaha dhibahaya lama samayn doono haddaan u sheegahayaa wixii dhibahayo waxay dhib u arkaan oo laakiin maxaa la yidhahdaa ay yidhahdaan waxaan qarannimadana kuma fiicno muxuu ahaa dowladnimadana kuma fiicno diyaar uma nihin maxaa la yidhahdaa in muxuu ahaa dadka lagu dhibo diyaar uma nihin laakiin laakiin laakiin laakiin laakiin ha dhamaado mawduucan aan ka hadlayno arrinta maaliyadda waa idinkaga jawaabayna walaalkay raalli ahow
suu uu sheegaya wasiirka horta wax muxuu ahaa khaarijulmawduuc ah mawduuc ah wax wasiir
iisug iisug wasaaradda maaliyadda wasaaradda maaliyadda idin kala hadli doonta waliyaalagtiin waa laydin casuumay waa laydin sharfay wixii laydin sharfo oo laydin casuumay weydiiya mawduuca wasiirka amniga inuusan canshuurka ala hadli karin oo ayna shaqadiisa ahayn waa ogtahay nin wariyaho professional ah taa waa lagala hadlaa mawduucan ha dhammaado
magaalada muqdisho oo ah caasimada dalka ayna ku yaalaan kaabayaasha ugu muhiimsan ee dhaqaalaha dalka ayay ganacsatada jabweynta ah bilaabeen inay hantidooda kala baxaan sababo la xidhiira cadaadisyada uga imaanaya madaxda kooxda riddada ilwareedo ayaa sheegaya in bangiyada la faarujay oo lagala baxay lacagihii naqdiga ahaa ganacsatada ayaa maalgashiyo ka bilaabay dalal dhaca bariga afrika sida kenya iyo tanzaniya qaar ka mid ah ganacsatada ayaa sheegay inay u adkaysan waayeen lacagaha baadda canshuuraha lagu sheegay ee xadaafka iyo tahdiidka ugu imaanaya murtadiinta
naw qaybaha danyarta haan nahay tafaariiqleyda yarka ajeengadaha naw culaysa waxaa nagula saaray waraaq soo goostay ilaa ilaa marjantiga ilaa ilaa ku shaqeeya aninkana marjanti malihin dad danyaraa iska nahay oo dabakaayeeley ah markaygaan iskaga xamaalnaa marka nin culeysyadaasaa iska jiraan xaaladda suuqa ni aad ay xooga kacsan tahay wuu xirxiran hadda suuqa saaka bandog ah aninkana alyoomaan ku shaqaynaa waxaa waye cawad haddaan dukaanka xirno ilmuhu cawad waa qadaya waxa noo kala hara ma laha suuqa culeys waxaa loo xiran yahay ciidamada amniga waxay dhaheen ilaa ilaa emergentiga la soo goosto wasaaradda maaliyaddana waraaq soo goosto qoftan waraaqdaas haysan meel ma furi jirto emergentiga hore waa loogu shaqay jiray laakiin dadkii danyarta ahayo haddana lafa caadiga ku shaqay jireen haddana ilaa ilaa hadda lagu qasbaya marka culeys iyo istihaama iska jirna ilaahay farja fure ciidamadna ay noo soo dirayaan culeyska ay na saarayaan inay naga dhaafaan annaka shacabkeeda un baan nahay ayadaan u shaqaynaa ayadaa canshuur naga qaado ayadaa koryo meel kasta lacag nooga qaado marka haddana heer waxayna gaarsiiyaho ilmihii hadda ay qadayaan cabsida ganacsatada ayaa sii xoogeysatay kadib markii kooxda riddada oo kaashanaysa saraakiil cadaan ah oo xalana ku sugan ay xireen akoonada kumanaan ganacsataa kuwaasoo hantidooda la xiiray iyagoo lagu marmarsiyoonayo la dagaalanka wax loogu yeero argagixisada dhulboobka iyo arqaladaynta suuqyada ganacsi ayaa iyana qayb ka ah inay ganacsato caan ah ay hantidooda kala baxaan caasimadda soomaaliya dowladda dulqaadka ku yar lacagay u baahantaa iyadana dulqaadka maadaama uu ku yaray waxay isticmaalaysaa haddana qaab aan lagu raadin lacag oo ah inay dadkii qoray iyo ciidan iyo wax lamid ay baqaradoodii tagaan arrimahaas oo isku biireen waxay kalifaysaa inay ganacsatadu waddankii ka guuraan warsaa la socoto lacag aan hal bilyan ka yarayn baa labadii sano ugu dambeysay kenya gashay oo waddanka ka baxday magaalada muqdisho ganacsiga sii yaraanaya maalin maalinta ka dambe oo waddamo kale u guuraya maalinka dambe waxaa imaan doonta dee cid canshuur laga qaadaba in la waayo waxay tahay qofkii ay ka filaayeen inuu ayaga amnigooda ilaaliyo oo canshuurtii inuu bixiyo inuuna bixin loo soo diro inuu kontaroolo baa wuxuu u isticmaalaya hubka oo wato iyo dowladnimada uu labisan yahay inuu ku baado oo laaluush ka qaato oo dhibo oo mushkilad uu ku furo dadkii sidaa darteed ganacsiga duusa faa'iida lahayn waayo looga shaqayna warbixino soo baxay ayaa muujinaya in dakhliga fardiga ah ee qof walba soo gala maalintii gobolka banaadir oo aada hoos uga dhacay ayna adag tahay in dadka danyartaa ay ku noolaadaan magaalada sicir bar iyo hoobasho dhaqaale ayaa laga soo calaamadeeyey magaalada muqdisho qandaraasyo ay shirkadaha dhismaha ka shaqeeya iyo kuwo badeecooyinka soo dejiyo ay si madax bannaan u qaadan jireen ayay madaxda kooxda riddada joojiyeen waxayna ku bedeleen shirkado ay xigtadoodu leedahay arrinkaa oo meesha ka saaray fursado ganacsi oo caasimadda ka jiray
aad buu u mahadsan yahay walaalkeen nuur cali warsame abushayba ayuu kaasi ahaa oo warbixintaas inoo soo jeedinaya isla mar ahaantaana tooshka ku ifinayay sababaha ay ganacsatadu ay maanta suuqyada ugu waaweyn ee soomaaliya ee albaabada isugu dhufteen iyo dhibaatada adag oo ay ganacsatada kala kulmayaan kooxda riddada soomaaliya waa hagaag dhegaystayaal qaybihii dhexe ee barnaamijkeenna faafreebka wararka ayaannu ku sii siqaynaa markan waxaan u gacan ahaatinayaa walaalkay faysal mahad oo garabkayga fadhiya iyo xubinteennii hadalhaynta haye faysal xubinta hadalhaynta iyo waxyaabihii ugu dambeeyey maxaa cusub mahadsanid rabbaani bismillaahi araxmaan araxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta hadalhaynta warbaahinta iyo mareegaha islaamiga waxaa horteenna yaallaa taqaariir iyo warbixinno kala duwan oo lagu daabacay mareegaha islaamiga ah waxaannu ka bilaabi doonnaa wakaaladda wararka ee shahaadda waxaa lagu daabacay qodobo kala duwan hase yeeshee waxaannu ka soo qaadan doonnaa ciidanka booliska magaalada adis ababa ayaa si aan sharciga waafaqsanayn u xiray dad rayid ah oo ku nool magaalada caasimadda ah xarigan ayaa lagu salaynayaa eedeymo la sheegay inay la xidhiiraan arrimo amni balse aan la caddayn waxyaabaha rasmiga ah ee loo haysto dadka la xidhay warbaahinta gudaha ayaa sheegay in konton dhallinyaro ah lagu xidhay xaafadda girji sabtidii lasoo dhaafay lix ka mid a dhallinyaradan ayaa la sheegay inay bixiyeen laba kun oo bir itoobiyaan ah midkiiba si ay xorriyaddooda u helaan lacagtaasi oo loo dhiibay ilaalada xabsiga si musuq maasuq ahaan loogu sii daayo ma jiro wax rasiid ah oo la siiyey dadka bixiyey lacagahaasi sida ay sheegtay idaacadda wazima oo xogtan ka heshay qaar ka mid ah dadkii la sii daayey dhallinyarada aan awoodin inay bixiyaan lacagtaasi ayaa xabsiga ku jiray muddo afar maalmood ah ka hor inta aan la sii daynin ila xog ogaal ah ayaa sheegaya in la sii daayey keliya markii ay saraakiisha boolisku ogaadeen in xeer ilaalinta maxkamaduhu ay booqanayaan saldhigga booliska warbixintan waxay sare u qaaday walaaca laga qabo in booliska adis ababa ay si xadgudub ah ugu xidhaan dad rayid ah iyadoo aan la haysan caddaymo sharci ah dhacdadan ayaa muujinaysa inay jiraan falal musuq maasuq ah oo ka dhex jira habdhaqanka ciidanka amniga ee magaaladaasi markanna waxaannu eegi doonnaa mareegta calamada waxaa lagu daabacay warar kala duwan waxaannu ka soo qaadan doonnaa maamulka deni oo taageeray qorshaha trump ee barakacinta muslimiinta reer khasa xilli toddobaadkii lasoo dhaafay madaxweynaha dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka donald trump uu soo jeediyey qorshe shacabka reer khasda looga barakicinayo dhulkooda ayay wararku sheegayaan in xukuumadda washington ay go'aansatay in muslimiinta ay xoogga ku barakacinayso ay dejiso dalka almaqrib iyo waqooyiga soomaaliya si gaara deegaanada ay ka arrimiyaan maamulada shahaada la dirirka ah ee puntland iyo somalilan maamulka uu hogaamiyey siciid cabdulaahi deni ayaa sheegay inuu aqbalay qorshahaasi islamarkaana uu wax ka fulin doono hindisaha lagu barakicinayo shacabka reer filistiin uuna oggolaaday in la dejiyo deegaanada uu maamulkiisa ka arrimiyo murtad yacquub maxamed cabdulaahi oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee maamulka riddada ah ee puntland ayaa u sheegay wargeyska the telegraf ee ka soo baxa ingiriiska inay ku faraxsan yihiin arrintaasi waxaana uu yidhi tani dhib ma aha waannu soo dhowaynaynaa wakhtigan hadda la joogo waxaana tixgelinaynaa oo aan raacaynaa sharciga caalamiga ah warkan ka soo baxay maamulka riddada ah ee puntland ayaa imanaya xilli dhammaan dowladaha dawaaqiidda ee carabeed ay iska diideen in shacabka reer khasa laga barakaciyo dhulkooda lana dejiyo waddamada masar iyo urdun waa tahay dhegaystayaal markanna waxaannu eegi doonnaa dhanka iyo soomaali meemo maanta waxaa lagu daabacay taqaariir iyo warar kala duwan waxaannu ka soo xulannay dowladda dabadhilifka turkiga ayaa wafdi heerkiisu sarreeyo u dirtay dowladda xabashida etoobiya si loo dardargeliyo dhaqangelinta heshiiskii xaaraanta ahaa ee loogu magacdaray baaqii ankara ee xasan gurgurte uu etoobiya ugu saxiixay qaadashada qaybo ka mida badda soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda xabashida etoobiya ayaa shaaca ka qaaday in wafdigan ka socday turkiga uu khamiistii la soo dhaafay soo gaaray dalka islamarkaana uu la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee etoobiya wafdigan oo uu hogaaminayey burhaanuddiin duran oo ah wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dowladda turkiga ayaa wadahadal ay la yeesheen wasiirka arrimaha dibadda ee etoobiya waxay ku lafa gureen habka ugu fudud ee etoobiya ugu suurtoobi lahayd qaadashada badda soomaaliya sida lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee etoobiya war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu xusay in wasiirka arrimaha dibadda etoobiya uu muujiyey sida uu dalkiisa uga go'an tahay inay si buuxda loo dhaqangeliyo damacooda ku aadan qaadashada badda soomaaliya wuxuuna uga mahadceliyey dowladda turkiga doorka ay ka qaadatay fududaynta heshiiskaasi xaaraanta ah baaqa ankara oo saddex geesood ah oo ay ku ahaayeen madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed iyo madaxa kooxda filla soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ko iyo tobankii bishii labaatanaad ee sannadkii la soo dhaafay laba kun iyo afariy labaatankii si buuxda oo wadajir ah qalinka ugu duugeen in etoobiya ay marinbadeed la hubo ka hesho xeebaha soomaaliya geesna la isaga leexiyo arrimaha laysku hayo sidoo kale gurguurta ayaa isagoo sii ambaqaadaya siina xoojinaya hergelinta heshiiskaasi xaaraanta ah wuxuu ko iyo tobankii janaayo laba kun iyo shan iyo labaatan socdaal ku tegay etoobiya halkaasoo si weyn loogu bahdilay kadib markii uu salaan ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka badda etoobiya oo abiy axmed ugu diyaariyey garoonka diyaaradaha ee adis ababa heshiiskan loola baxay baaqa ankara ayaa daba socda oraahdii abiy axmed ee xoog ama xeelad iyo m o u gii maamulka riddada ee la baxay somalilan iyo etoobiya ay wadagaleen sannadkii hore bilowgiisii kaasoo muuse bixi ku saxiixay bixinta qaybo ka mid a badda iyo beriga soomaaliya si dal madax bannaana loogu aqoonsado maamulkiisa loona kala jaro dalka soomaaliya waa hagaag dhegaystayaal markana waxaanu eegi doonnaa mareegta faafrebrow qodobo kala duwan ayaa lagu daabacay hase yeeshee waxaannu ka soo gudbin doonnaa faahfaahin dhimashada dagaaladii kala duwanaa ee shalay ka dhacay deegaanka beerayabaal ee hiiraan waxay gaartay afartan iyo kow murtad dhaawacuna wuxuu noqday afartan iyo shan kale oo murtadiin ah sidoo kale waxaa lagu daabacay ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta weerar waxay ku qaadeen fariisin maleeshiyaadka riddada ay ku leeyihiin inta u dhexaysa beerayabaal iyo deegaanka aboorey ee duleedka buulabarde waxaana weerarkaasi lagu dilay hal askari oo murtad ah halka saddex kalena sidoo kale lagu dhaawacay weerarkan mujaahidiintu waxay ku soo qanimaysteen qori b k m ah iyo sidoo kale qoriga loo yaqaano r b g-ga ee garabka laga rido waa tahay markanna waxaannu dul tegi doonnaa mareegta idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobo kala duwan ayay daabaceen maanta hase yeeshee waxaannu ka eegi doonnaa qodobka ku saabsan ciidamada faransiiska oo isku diyaarinaya ka bixitaanka dalka afrikos faransiiska oo diidmo xooggan ay uga imaanayso dowladaha iyo shucuubta qaaradda afrika ayaa ciidamadiisa dib ugala baxaya waddamadii ay muddada dheer gumaysiga ku joogeen militariga faransiiska oo soo faaruujiyey saldhigyadii ay ku lahaayeen waddamo badan oo dhaca qaaradda afrika ayaa wakhtiyada soo aadan ku tala jira inuu ciidanka dowladda efri cost ku wareejiyo saldhig ay ku leeyihiin magaalada abidjaan oo ah caasimadii hore ee dalkaasi labaatanka bishan aan ku guda jirno ayuu faransiisku ku tala jiraa inay dhacdo munaasabad uu ku wareejinaya saldhigan taasoo la filayo inay ka soo qayb galaan labada wasiir ee wasaaradaha difaaca dowladahan xukuumadda baris ayaa horey ciidankeeda ugala baxday waddamada maali naijer iyo burkina faso waa tahay aad baad u mahadsan tahay faysal mahad inta aadan ka bixin xubinta maxay ahayd hadalhayntii ugu xiisaha badneed ee baraha bulshada tiilay waa mahadsantahay rabbaani baraha bulshada si gaara kuwa soomaalidu ay ku wada xidhiiraan waxaa maanta si aada loo hadalhayay qodobka ku saabsan xirnaanshiyaha suuqa ugu weyn ganacsiga soomaaliya suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho ayaa maanta si rasmiya u xirmay kadib markii ay ganacsatada gobolka banaadir iclaamiyeen shaqa joojingood bakaaraha keliya ma ahan waxaa kale oo xirnaa suuqbacaad iyo inta badan suuqyada ganacsiga kumanaan qof oo arrinkan si aada uga falceliyey baraha bulshada ayaa sheegay in kooxda ridada soomaaliya ay halis gelinayso dhaqaalaha dalka iyo nolosha bulshada falcelinnada dadka oo si aada iskula dhex qaaday facebook iyo twitter ama x ayaa ka wada sinaa in ay rajaxumo ka muujinayeen dhaqaalaha soomaaliya oo dhulka ku sii hoobanaya tan iyo markii uu hoggaanka kooxda ridada qabtay xasan gurguurte haddii aan eegno falcelinnada dadweynaha waxaa ka mid ah sheekh yuusuf cali nin ay ugu qoran tahay ayaa sidan ra'yigiisa ku muujiyey wuxuu yidhi ninkii biil laga rabo ayaa agwaxa muqdisho yaalla wallaahi shilin waa la la'yahay dadku baahi inay u dhintaan ayay qarka u saaran yihiin alle ummaddaha ka qabto kuwan maalintii uu xasan nijaas sida qaldan uugu soo baxay xilku sheegga u hayo ayay musiibadani bilaabatay cagabarar wax ma dhaanto waxa ka socda qof kale oo lagu magacaabo mascuud yaasiin axmed wuxuu leeyahay ummadda ilaahay ha ka qabto kuwan dadka waa dhibeen canshuur meel ay u socoto iyo meelay ka timid midna la aqoon ayaa ganacsatadii iyo shacabkii lagu soo rogay wallaahi dadku way dhibban yihiin qof kale oo lagu magacaabo nadiir sinwaar waxa uu leeyahay yaab wallaahi nise maxay tahay shaqadeeda masirdoon ama canshuur qaadid wallaahi dalkan god buu ku sii dhacayaa ganacsatadii dhac joogto ah ayaa lagu hayaa waxaan oo dhanna madaxiisa allaha ka shubo ganacsatadiina dhac joogto ayaa lagu hayaa dadkaas iyo kuwo kale ayaa ka mid ah dadka aragtidooda ku soo bandhigaya baraha bulshada iyagoo ka hadlaya qodobka la xidhiidha xirnaanshiyaha suuqa bakaaraha iyo qaar kaloo ka mid ah suuqyada muqdisho xubintii caawana dhegaystayaal waa naga intaa aan dib idinkugu celiyo faafreebka wararka iyo cabdulqaadir rabbaani aad buu u mahadsan yahay walaalkeen faysal mahad ayuu kaasi ahaa oo inoo soo jeedinayay xubintii hadalhaynta
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي
waa hagaag dhegaystayaal qaybihii dhexe ee barnaamijkeenna faafreebka wararka ayaynu isla soo gaarnay markan iyo shabeellada hoose iyo kulan ballaaran isla mar ahaantana ay dowro barbar socotay oo ka dhacay degmada kurtun waarey ee wilaayada shabeellada hoose haddaba kulankaas oo ay dowradu barbar socotay waxaa loo qabtay ilaa iyo lix iyo afartan odayaal culimaa uddiin iyo waxgaradka qaybahooda kala duwan ee beesha mudullood munaasabadda waxaa goobjoog ahaa waaliga wilaayada islaamiga shabeellada hoose sheekh cabdisamed sidoo kale nuqabadii iyo waxgaradkii ka soo qayb galay dowradaas iyo kulankaasba hadallo kala duwan ayay munaasabadda ka jeediyeen ugu horeyn waxaa mikrofoonka qabsaday macalin cabdulaahi maxamed casir oo ah nabadoonka beesha mudullood bismilah alxamdulilaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaan salaamayaa culimmada diinta islaamka mas-uuliyiinta wilaayada shabeellada hoose nuqabada ku dhaqanka shareecada dhammaan martida sharafta leh salaan kadib waxaan leeyahay anigoo ku hadlaya afka beesha mudulood ku soo dhowaada amni iyo istiqraar lagu helay harka shareecada qaala tacaala aladiina aamanuu walam yelbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum alamnu wahum muhtaduun waxaan leeyahay waxaa lagu soo duulay shareecada waxaana ku soo duulay gaalo isugu jirta madow iyo caddaan waxayna doonayaan inay baabi'iyaan amniga iyo istiqraarkii aan ku helnay ku dhaqanka shareecada qaala tacaala yuriiduuna an yudfi'uu nuur allah biafwaahihim waya'ba allahu ilaa an yutima nuurah walow kariha alkaafiruun waxaan u baaqayaa anigoo ku hadlaya afka beesha mudulood dhammaan muslimiintu meel kastay joogaan inay ka foojignaadaan cadowgan horarka ah waxyaabaha uu maleegayo kuna kalsoonaadaan ballaqaadka rabbi marna aan baaqanayn qaala tacaala kulamaa awqaduu naaran lilxarbi adfaha allah ugu dambayn waxaan haddaan nahay beesha mudulood waxaan beri ka nahay ninkii layidhaha xasan gurguurte iyo waxyaabaha uu wado waxaana qaadanay ku dhaqanka shareecada iyo sunnada qaala tacaala waman yatawala allaha warasuulahu waladiina aamanuu faina xisba allahi hum alghaalibuun wamaa tawfiiqa ilaa billaah calayhi tawakaltu wa ilayhi unuub wa aakhiru dacwaahum an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin sidoo kale dudaaya jurux roob leh ayaa isaguna goobta ka hadlay alxamdulilah waxaa mahadle allihii awoodda u sugnaatay isku kaanya keena koonkan ununkoo muslimiina nana hogaamayso ee walaayadayna gobolka shabeellada hoose khaasatan nagu ballamisay amba noo gogoshay degmada kurtunwaarey isaguna kaanya keentay inaan halkan wixii amaamiira oo waafaqsan shareecada islaamka inaan ku kala qaadanno mahad allaha ka yeelo ee waxaa iyakana mahad leh odayaasha dhaqanka ee isugu yeeray naqiibkii isugu yeeray odayaasha dhaqanka ee intaan soo kulmiyo loo dalbay loo dalbay inaan isugu nimaad goobtan asagoo hogaankeynaya naqiibka guud ee beesha mudulood macalin cabdulaahi maxamuud casir macalin nuutiye asigana mahad uga gaarto waxaan rabnaa qaraabo intaanoo muslimiin aan isugu nimid meeshaan waa waajib inaan qaadano wixii nala faray oo waafaqsan shareecada islaamka kunaan dhaqanno ewelow ununku aan qaadanno markaan qaadnana qabaa'iladii anba beelihii anba reeri aan kasoo baxno ka nimiday inaan ula laabanno kuna dardar gelino inaan ku dhaqno kuna hogaamino inay waajib nagu tahan inaan qaadanana waa loo baahan yahay marka waana waajiboo lama huraana inaan wax walba oo shareecada islaamka waafaqsan aan ku tiirsanaano ununkuan ku tiirsan oo halkaas wadadaas haynan inaan dhimanana ilaahay hanagu mataqana hanuuniyo kanaan soo horjeysano maanta cadowga dalkayna ku soo duulooo damacsan inuu diintayna oo mirin waxyeeleeyo kana aqbali ma doonna ilaahay idinkiis marka diyaaraan u nahay wax walba naf iyo maal inaan ku beelno cadowgaas difaaciisa ununkoo kala dagaalamayna dalkayna iyo diintayna xalaashaa iyo dadkaynaba marka intaas waa qaadannay waanu diyaargarowsannahay wax walboo nagula hogaamiyo walaadaynu nagu horkacdana diyaaraan u nahay naf iyo maal waxay naga dalabtana diyaaraan u nahay bilahi towfiiq waxaa sidoo kale mikrofoonka qaatay macalin geedow cumar yarow gabagabada munaasabadda waxaa kulanka ka hadlay sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga shabeellada hoose bismi اllah الرحmn الرaحيم alxamdu لlh rb العaalamiin slى اllه وsلm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وصaxbih وsلm aلsalaamu عalaykum وraxmat اllahi وbarakaatu waxaan u mahadnaqaynaa awalan وaakhiran ilaahi subxaanaه watacaala kulankan iyo dowladii si amni ah barwaaqo ah noogu gebagabeeyey allahuma laka alxamdu xataa tardaa walaka alxamdu idaa radiita walaka alxamdu bacda ridaa bacda xamdilaahi waxaan u mahadnaqayaa akhyaarta dhammaan kasoo qeyb gashay jazaakum allahu khayran ilahi subxana watacaala miisaanka xasanaadka allah idin saaro waxaan si gaara u mahadnaqayaa beesha mudulood nabadoonadooda iyo waxgaradkooda soo ajiibay dowladaani kasoo qeyb galay ka faa'idaystay muddadaasi ilahi subxana wataala miisaanka xasanaadka allah idin saaro xaqiiqatan odayaasha dee iyagoo odayaal ah oo haddana da-ah ayay safar soo galeen ayna ku safraayeen dowladani siday dadkooda fariintii u gaarsiin lahaayeen odayaasha waxay ka dhigan yihiin waa raa'id alqowmi waa dadkii dadka iyaga ka dambeeya ceelali u yihiin dadka iyaga ka dambeeyo ee maamulaan oo beesha ayay ceelali u yihiin fariin inay gaarsiiyaan la rabaa ay ku hogaamiyaan xaqa marka jazaakum allahu khayran saa maqlayseen dowladda waxaa loogu magac daray nin nabadoon ah oo saxaabi ah oo idinkoo kaleeto ah oo beeshiisa nabadoon u ahaa oo nebi maxamed sal ly slam garab taagnaa taariikhdan ee xustay ilaa haddan laga sheekeynayo hadda dowladda aan u magac daranayba oo nabadoon idinkoo kaleeto ahaa oo nebi maxamed sal lay slam dadka madiine kusoo dhoweeyey ee garab iyo gaashaan u noqday wixii carruurtooda iyo xaasaskooda iyo hantidooda ay ka difaacay nebi maxamed ka difaacay shareecada islaamka dhidabada u taagay ayuu ka mid ahaa sacd bin cubaada radia allahu canhu marka annaga waxaa nagala rabaa inaan ku dayanno nabadoonnadaas oo macooda aan noqonno oon ku dayanno aabbayaasheenna waa kuwaas saasay ahaan jireen iyagoo nabadoonno ah ninka nabadoonka waxaa laga rabaa inuu qabiilkiisa shareecada islaamka u hogaamiyo uu soo horkaco see cadowga waxa weyaan iskaga dhicin lahaayeen waxa weyaan ummaddu waxa weyaan ugu horseedo ayaana laga rabaa marka jazakum allah waana wanaajiseen maadaama dee duruus la qaatay waxaana laga rabaa duruustaas in la dhaqangeliyo oo dadkii laga idinka dambeeyey la gaarsiiyo mogtahay celalyaa u aheedeen idinkaa waxa weyaan darka ugu soo horreeyey laakiin dadka kaloo idinka dambeeya waxa la rabaa nasiibka idinka ay yeelateen iyo wixii ilaahay idin fahansiiyey inaad fahansiisaan oo runta u sheegtaan oo xaq miir mogtahay u khayr miirtaan oo xaqa ah hogaaminsaan oo waxa weyaan kan kooda xun mogtahay ee khaldan in mogtahay khaladka laga saxo loo sheego loo naseexeeyo ummadda waxa weyaan cadowga uu duubsanayo laga dhiciyo ayaa la rabaa duruusta waxaa ka mid ahayd addalaa'il fii mawalaati ahli ishraak ayaa ka mid ahayd wax badanna waa laga fahmay ummadda maanta mogtahay cadowaa u gacahaatinayo cadowaa maanta mogtahay iskaga dhigaayo gacal oo wax khayr ah aan mogtahay u yeerin oo macna aan u haynin gaalo ilaahi subxana wa tacaala mogtahay cid maslaxa maslaxaddeena ka og ma laha wanaaggeenna wax anaga noo fiican wax ilaahay ka og ma laha isagaana abuurtay isagaan addoommo u nahay ma yawadu aladiina kafaruu min ahli kitaabi wala lmushrikiina an yunazala calaykum min khayri min rabbikum ilahi subxana wataala nooca sheegaayo inay wax khayra ina la jecleen maslaxaddeena magaalaha maraykan maa ka og ya subxaana ilahi subxana wataala waxa maslaxaddeena cid ka og ma laha marka gaal iyo muta kuba la socdo ee anaga na dhashay wax ay maslaxaddeena noo hayaan ma lehe dadka waxa wayaan ummadda aan uga digno wiilasheena aan ka ceshanno waxa wayaan aan iska difaacno waa ogtihiin waxaa ka jira xamar iyo culeysyada ka jira iyo cadowga ilaahi subana watacaala ummadda su u gelhayo waa maqlaysaan hari habeen kheyrlaanta ka yarayso dadkaas marka dadka annagaa u maqan annagaa la rabaa inaan dadka ka dhicinno ilahi subana watacaala waxa weyaan arrintaas ha nagu duwo qodobka xiga aan daarmaya waxa weyaan istiqaamo inaan laga helo wixii aan baranay inaan ku toosnaano shareecada islamka aan ku toosnaano yacni aan u leexanin taas haddaan yeelno ilahi subana watacaala waxa weyaan wuu noo nusraynaya gargaar ayuuna siinayaa khayr oo dhanna waa helaynaa tan khayr adduunya mid aakhira waa helaynaa وأن لو استقاموا على طريقتي لأسقيناهم ماء غدقا آه. جدك هذا كنت وصلنا لها يعني إلهي سبحانه وتعالى بيه دردر أي ورابين لها خير إبرواقا هلي لهن جدك إلهي سبحانه وتعالى كنت وصلنا ودعاني الله قال حنين ساسا نو بلنا waxaan kaloo odayaasha kula daarmi lahaa jazakum allahu khayran maadaama hoggaan ay yihiin reer ay maamulayaan dadka wax lagu maamulo oo qofkan waqti uu ku badbaadayo diintiisa iyo amaanadiisa ay ku badbaadayso waa inuu cadaalad sameeyo ummadda inuu cadaalad ku dhaqo cadaalad haddii kale waxaa maalinta qiyaamo waxa weyaan waa ummaddaasi waxa weyaan qofkaasi wuxuu imaanayaa asagoo xirxiran qof kasta oo mas-uul asagoo xiran oo imaanaya asagoo garbaduuban oo xiran ayuu imaanayaa maxsharka la keeni doonaa cadaaladdiisa ayaa furfuranayso afurayso ama joorkii uu samayn jiray iyo dulmiga uu sameeyan ayaa halaagaya naarka waxa weyaan ku tuuraya labadaas miduu noqonaya marka ikhwaani ilahi na barakeeyo waxaa laidinka rabaa cadaalad inaan ku dhaqanno oo diinta ilahi subana watacaala mugtahay ummadda aan ku hogaamin qodobka labaad qodobka kale aan darmay waxay tahay maadaama nuqabo layahay nabadoono layahay hogaana layahay waxgaradka reerka layahay odayaasha waxa la rabaa inay calaamad iyo ramsi u noqdaan tadbi shareecada islaamka tadbiiqinteeda mogtahay guri guri iyo reer reer kulli waxa weyaan shareecada islaamka lagu dhaqo qodobkaas aan adkayno waxa aan ku ballameyno waxa weyaan waa shareecada islamka dhaqankeeda in la adkeeyo oo nin kastaba dhinaca uu ka leeyahay iyo mas-uuliyad dhinaca uu ka hayo uu ka adkeeyo ilahi subana watacaala maanta waxa weyaan wuu naga kaafiyey waxyaalo badan oo mogtahay ummad ay kusoo dhaqmi jireen maanta sharciga haysanaa sharcigaas xogta aan haysanno waa kitaabka ilahi subana watacaala wax ma aha cuquul bashar ka imaatay ma aha ya wax maalin kasta lagu murmaayo o leeyahy qodob fulaan aan ka bixinno iyo mogtahay aan bedel ku samayno oo aan ka shirno mi aragteen shareecada islaamka aan ka shirno qodobada iyo le ma aragteen maya a laa yaatiihi albaatilu min bayna yadayhi walaa min khalfihi wax iska hormaanaya male wax iska hormaanaya male ansaxno haddee bini aadan wuxuu soo qoray waa dareemaysan maalin kasta waxaa ka yeeleysa mugtay dastuurkii qabyada ah kitaabka ilah sala qabya ma aha wuu dhamaystiran yahay ya alyawma akmaltu lakum diinakum ilahi subana wataala leeyahay waa dhamaystiran tahay maa faradnaa fi lkitaabi min shayin wax looga tegi malaha dhamaystir nagama rabaya aan ku dhaqanno insha allahu tacala ummaddana waxa wayaan aan ku hogaamino nin kasta dhinaca u haayana aan ka adkayno intaas waan dadaarmi lahaa waxaan kaloo dadaarmayaa jazakum allahu khayran maadaama de wax la bartay odayaasha mogtahay fariinta la gaarsiiyey dadka inay diinta ilahay ugu yeeraan addacwa ila allahi inta aad taqaano ummadda dadkaada ugu yeer culamaa idinka buuxdo rag badan wax yaqaana idinku jiro dadka diinta ugu yeera kooda jaahilka wax bara dacwada hurmuud u noqda ogaada waxa aa mas-uulka ka tihiin waxa ugu weyn waa diinta inaa ilaalisaan waxa ugu weyn oo mas-uulka aa ka tihiin oo loo duuban yahay ma aha keliya maogtahay in shaqo kale la qabanayo ma ahe waa dadka diintooda in loo ilaaliyo diintana maxaa lagu ilaalin karaa dadka in la baro waxa lagu ilaalin kara maxay tahay in dadka la baro axibbatii fillaah ummadda inaan mugta ugu digno cadowga dhagaraha oo dadka u maleegaayo cadowgan mogtahay wuu noocyo badan yahay duulaan noocyo badana lagu soo qaaday maanta dhaqaaliha lagu soo qaaday diintiya dadka maxogta inay ku dhaqmaan iyo amnigiya laga khalkhalgelinaya ya ku dhaqanka shareecada la rabaa in la dumiyo ilahi subana watacaalana waxa weyaan arrintaas ugu diiday maanta waxa weyaan iyagaa qarka u saaran inay dumaan insha allah allah u ziyaadiyo allah u ziyaadiyo maanta iyagaa qarka u saaran maanta inay dumaan marka waxaa la rabaa dhagaraha cadowga uu maleegaayo mogtahay amni iyo barwaaqo waxaa lagu helaa kitaabki ilahi subana watacaala meel kale oo laga raadinaya ma laha barwaaqo ninkii rabo iyo amni kitaabka ilahi sala ka raadiyo amni marka uu murtad noo keenaayo oo kitaabka ilahi sala ku heli weyne ka warrama suuragal ma noqoni yah nin gaal ah oo maraykan iyo mugtay reer galbeed iyo reer yurub dhulkan u gacangeliyey ee maanta waxa weyaan dhulka soomaaliya o dhan xaraash ka wada dhigaayo u gacangelinaayo oo shilinkiisi keli ka fiirsanaayo miyaa amni noo keeni kara mase kitaabka ilahi sala kudhaqankiisa noo keeni karo kitaabka ilahi noo keeni karo xaasha ixwaani marka waxaana laga rabaa ummadda aan ugu digno aan mas-uulka ka nahay cadowga dhagarta u maleegaayo wiilasheena aan ka ceshano amni nooma hayaan isbaaro iyo isdil iyo mogtahay iyo burcad iyo ummad qabaa'il inay isdagaalaan noo wadaan wax kale noo wadaan ma laha ikhwaani marka cadowgaas aan ka wada mogtahay si wada jir aan uga hor tagno aan iska dhicino wiilasheenana aan ka ceshano deegaanadeenana insha allah tacaala amniga iyo barwaaqadana waxa weyaan ka jirtana yaan gogortan ka gelin jazakum allahu khayran intaas ayaa rabay odayaasha inaan kula dardaano waana mahadsantihin jazakum allahu khayran ilahi subana watacala waxaan weydiisanayna fadhigeenaan mid lagu dambi dhaaf alla inuu nooga dhigo deegaanadana barwaaqo allah nooga dhigo cadowga allaha jibiyo dunuubteena allaha dhaafo cadowgaas wax saa'il ka ah ee ummadda fasahaadinaya allaha jibiyo ilaahayna waa jibiyey allaha u ziyaadiyo deegaanadana barwaaqo allah nooga dhigo diinta allahana ha fahansiiyo waxa weeyaan ummadeenaan ilahi subana wataala ha noo islaaxiyo hogaankooda alla hagaajiyo ogaadana hogaankooda hadday shareecada islaamka ku toosnaadaan ummadda inteeda kale waa hagaagi hada wabilahi towfiiq wasala allah wasalam ala nabiyina maxamed
waa hagaag dhegaystayaal kaasina waxa uu ahaa waaliga wilaayada islaamiga shabeellada hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkeennii faafreebka wararka oo caawa qodobo kala duwan idinku dhegaysateen halkaas ha inoo joogo tan iyo kulantideenna dambe barnaamijkan oo kalea intaynu ku kulmi doonno sidaas iyo nabaadiino nooli kulantee wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu والله ناصرنا نعم المولى ونعم النصير الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانشر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى